بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحديث التاسع والخمسون بعد المئة بقولي وكنتن يسيال حديث كا واحد لكل احشرنا ولي أحكام الجنائز عن معضية الأنصارية رضي الله عنها قالت وحكر ومعضية oo gabadha aynu soo marnay oo kafanta ka sheekeynaysay waxa weeye ghusliga markii ay dhaqaysay ay dhaqayeen gabadhii nabiga calayhi salaatusalaam zayna markay dhimatay inanti nabiga qaalad waxay tihi nuhiina waxaana laka nahiyey ay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa naga nahiyey can itibaaci aljanaa'iz inaanu janaazada raacno itibaac aljanaa'iz inaanu raacno maydka marka qabriga loo wado haddaan nahay dumarkii qaalat waxay tidhi walam yuczam calaynaa nala kumana adkaynin oo nahyigaasi nahyi adag nala kagama dhigin waa sayada u fahamtay laakiin axaadiid waciida ayaa ku soo aroortay oo aad iyo aad nebigu u adkeeyey dumarku inay raacaan janaazada oo waxa weeye sunanka iyo ay warinayaan inuu arkay nabiga calayhi salaatusalaam gabdho soo raacay maydkii markaasuu yidhi ma waxbaad ka xabaalayseen maya maxaa ila soo raaciye marka aakhirkii adigu calaa kulli xaal nebigu uu yidhi noqda idinka oo dembi la noqday wax ajara iyana aan helin sidaas daraaddeed dumarka inay raacaan janaazada waa loo diiday waa ku tukan karaan oo waxa weeye masaajidka iyo meesha lagu tukanayo iyo maydka waa imaan karaan waana ku tukan karaan ajarki iyo wanaaggiina way helayaan haddii ay ku tukadaan laakiin mana raacayaan qabuurahana u raaci mayaan oo waxa weeye arrintaas ragga ayay gaar ku tahay waxaa xadiidka marka laga qaadanayaa kow nahyu nnisaa can itibaaci aljanaa-is in laga nahye dumarka inay raacaan janaazadii oo aan loo ogolayn laba waxaa laga qaadanayaa cillada nahyigaas loogu di looga nahiyey dumarka oo arrintaa loogu diiday waxaa la yidhi olada waxay idhahdeen waa sabiryaridooda waayo sababtu markay maydkii iyo arkaan bay naxayaan waxaa ka imaanaysa markaas inay sabri waayaan sidaas daraaddeed arrintaas waa meel naxdin leh rag baa marka loogu talagalay dumarka waa loo diiday ragga ayaa arrintaas laga rabaa inay fuliyaan laakiin dumarku iyagu shaqo kuma leh asalkuna waxa weeye nahyigu annahyu yadullu cala ataxriim asalka waxa weeye nahyiga wixii nebigu uu nahyaa ilaa wax ka leexiye in la waayo mooye waa taxriim wey lamana hayo wax nebiga calayhi salatusalaam ka soo arooray oo banaynaya inay dumarku janaazada raacaan sidaa daraaddeed marka looma ogolay axaadiis badan ayaa ku soo aroordhay arrintaa ibnu daqiiq ilciid waxa uu leeyahay qad waradat axaadiisun adalla cala atashdiidi aad iyo aad u adkaysay fi itibaaci aljanaa'iz inay janaasadii raacaan waxway dumarkii akhar mima yadullu calayhi hada alxadiid xadiidkaani waxa uu ku tusinaayo axaadiis ka badan kutustay baa jirta oo waxa weeye nebigu aad iyo aad ugu adkeeyey dumarka inaynan janaazada raacin oo yidhi ha raacinina oo weliba dembi iyo inay ka qaadayaan oo mukhaalafatu amri nabiy sala allahu caleyh wasalam weeye lama ogola marka arrintaas oo waxa weye uma banaana dumarkii inay raacaan janaazada baabka afraad oo waxa weye axkaamu aljanaa'iz waa fi mawqifi alimaam min almayit mayidka marka lagu tukanayo oo janaazadii waxa weeye salaaddii lagu tukanayo salaat aljanaaza ragga iyo dumarku waa kala duwan yihiin meesha la istaagaayo haddii qofkan dhintay oo lagu tukanayo yahay qof dumara meeshaa bartanka oo waxa weeye naxashkii markii la dhigo uu saaray maydku bartanka ayuu imaamku isku aadinayaa dadkii kalena gadaal bay safanayaan hadduu yahay qof ka dhintay qof ragana meesha madaxa maydkii qibladaa mar walba loo jeedinayaa oo xagga qibladaa la dhigayaa meesha madaxabaa imaamku isku aadinayaa marka saasay u kala duwan yihiin ragga iyo dumarku alxadiid asittuun bacda almiya xadiidka lixdanaa boqol iyo lixdan waxau odhanayaa can samurata bni jundub radia allahu canhu waxau yidhi qaala waxau yidhi sallaytu waxa aan ku tukaday waraa'a annabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga gadaalkiisa cala imra'atin qof dumara oo dhimatay maatat dhimatay fii nifaasihaa dhiiggii dhalmada markay umushay kabacdi dhimatay faqaama waxa uu istaagay nebiga calayhi salaatu wassalaam wasadahaa bartanka ayuu ka istaagay xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa wasadku waxa weye macnaha waa bartanka meesha qofka dhexdiisii ku aadan ayuu nebiga calayhi salaatu wassalaam istaagay marka maydkii markii la dhigay oo saxaabadiina nebigu uu tujinayey ayuu nebigu wuxuu isku aadiyey bartankeeda sidaas ayuu marka wuxuu leeyahay sallaytu waraa'a nabiyi sala allahu alay slam nebiga gadaalkiisa ayaan ku tukaday oo waxa weye markaas cala imra'atin qof dumara oo maatad dhimatay fii nifaasihaa dhiiggii dhalmada oo umushii ku dhimatay marka ama ha ku dhimato dhiiggii dhalmada ama yay ku dhimane waa isku xukum oo qof walb qof walba oo dumar oo dhinta halkaa ayaa la istaagay faqaama wasadahaa bartankeeda ayuu istaagay xadiidka marka waxaynu ka qaadanaynaa assalaatu cala aljanaaza horta waxa weeye iyo mashruuc inay tahay in lagu tukanayo qofkan meydka in lagu tukanayo sida axaadiista horeba inoo soo martay laba waxaynu ka qaadanaynaa mawqifu alimaam min almar'a qofka dumarkaa haddii lagu tukanayo wuxuu noqonayaa meesha imaamku istaagayo waxa weeye yakunu wasadaha bartanka ayuu noqonayaa ama ha u dhimato nifaas ama yayna u dhimanin laa farqa wax waxa weeye ay ku kala duwan tahay ma jirto leanna waxa weye qofkaani waa mayd waa mayd waa dhintay laa farqa marka waxaana arrintaas waxa weeye marka xadiidka ayay ku caddahay inuu nebigu bartankeeda istaagay waxaanu kaloo ka faa'ideynaa xadiidka waxa weeye callala bacd alculamaa culamada qaar baa waxay ku cad ku cileeyeen oo waxa weye arrintan ay yidhaahdeen macnaha imaamku wuxuu isku beegayaa qofka dumarkaa ayuu dadka ka asturaya calaa kulli xaal marka ilaah baa garanaya laakiin waxa weeye sidaas ayaa la samaynayaa oo nebigana calayhi salatu salaam ka sugnaatay oo waxaa sugan hadda waxa weeye dee bukhaari iyo muslim ee axaadiistan wariye waxaa ka sugan oo waxa weeye sunanku ay wariyeen in oo sida mathalan sunan abi da ay warinaya maaragtay imaamu tirmidi iyo ayaa waxay warinayaan anas ibni malikin radia allahu canhu inuu waxa weeye ku tukaday qof dumarah ayuu ku tukaday sida imaamu tirmidi warinayo xasana uuna xasan ka dhigay inuu ana anasan radia allahu canhu sallaa waxa uu ku tukaday waxa weeye nin buu ku tukaday qof dhintay faqaama cinda ra'sihi meeshaa madaxaa buu ka istaagay oo imaam buu ahaa uma sallaa haddana waa tukaday cala imra'atin qof dumara faqaama waxau istaagay waxa weeye xiyaala wasadi asariir meesha bartanka sariirta ku aadan ayuu istaagay xadiidkaana marka waa xadiid saxiixa oo sunan tirmidi ayuu waxa weye saxiix ku yahay sheekh albani raxima allahu tacaala ku saxiixiyey kun iyo soddon iyo afar raqamkaa faqaala waxa uu yihi alcalaa ibnu ziyaad ba waxa uu yihi marka haakada ra'aytu rasuula allahi sal ly slam rasuulki ilaahay baan arkay oo qaama cala aljanaazati maqaamaka minha waxa weeye alcalaa ibnu ziyaad isaguna waxa saxaabiga ayaa markuu arkay ana suu sameeyey ayuu wuxuu yidhi nabigaan arkay calayhi salaatu wassalaam oo saas oo kale sameeyey wa min arajuli maqaamaka minhu ninkan meeshii aad istaagto oo kale ka istaagay qofka dumarka aydna meeshii aad ka istaagto oo kale ka istaagay qaala anas markaasu waxau yidhi nacam ha waxa weeye ha sax wey marka ha sidaas marka ayaa waxa weeye ku sugnaatay oo waxa weye uu caddeeyey haakadaa ra'aytu buu yihi rasuul allahi sal slam qaam marka nabigana calayhi salatu salaam saas uu sameeyey oo waxa weye uu tukaday saxaabaduna saasay u sameeyeen waana sida hadda dadku ay aad iyo aad ugu camal falaan meeshaa bartankaabaa qofka dumarkaana laga istaagayaa ninkana waxa weeye meeshaa madaxa ayaa la isaga beegayaa waxaa faa'idaa marka haddii ay jamcaan baa la yidhi oo waxa weeye laba mayd ama saddex mayd way dhici kartaa meelaha macrakada iyo waxaa dhacda in ay dad badan hal mar wada dhinta oo janaasadii lagu wada tukanayo hadday rag iyo dumar yihiin ragga ayaa lasoo hormarinayaa oo waxa weeye lasoo hormarinaya haddii ay yihiin ragna sida ay maaragtay qur-aanka ay u kala yaqiineen oo u kala fadli badnaayeen baa loosoo kala hormarinayaa waana lagu wada tukanayaa hal salaad ayaa lagu wada tukanayaa oo jamaac ahaan loogu tukanayaa liannahu waxa weye ilaahay baa loo bareeyayaa waxa weeye leannahu salaadaani waa shafaaca wey ilaahay baa loo baryayaa maydkan ilaahay inuu dembi dhaafo oo waxa weeye u naxariisto sidaa daraaddeed markaa saas ayaa la samaynaya baabka ku-xiga oo baabka shanaada wuxuu odhanayaa baabu fi taxriimi atasahud in laga caroodo waxyaalaha ilaahay qadaray ama bilficli ficil ha noqoto ama qowl ha noqote tasakud bilficli walqowl ana waxaa la rabaa qofkaani marka uu dhinto dad buu ka dhimanayaaba laabudda dadkii markaa naxdin baa imaanaysa cabsiba waxa imaanaysa argagax lama rabo marka qofku inuu wax ilaahay xarimay ku hadlo ama wax ilaahay xarimay oo ficila uu sameeyo laakiin inuu naxo oo waxa weeye qalbigiisa uu naxo taasi waa wax jira wey oo qofkii waa naxayaa oo waxa weye sida nebiga calayhi salaatu wassalaam gabadhiisii aa nebiga usoo cidirtay oo dhalay markaase wiil yaroo ay dhashay baa ilmo yaroo ay dhashay ayaa sakaraadayey markaasuu yidhi ha sabirto u sheega markaasay tii maya i imow ilaa wa ilaa bay fartiin kusoo celisay nebigu waa tegey waa u tegey markaasuu wuxuu arkay ilmihii markii loo dhiibay oo nafti dhibaysaoo dhimanaya nebiga ilmaa ka timid wuu naxay markaasuu saxaabadiyaa weydiiyey rasuulka rasuulka ilaahay maa haada markaasuu wuxuu yidhi ina hadi raxma waa naxariis ilaahay dadka addoommada qalbigooda uu geliyo ee waxa weeye walaa naqulu ilaa waxa weeye xaq wax aan xaqahayna ku hadli mayno macnaa wax ilaahay uu ka caro ilaa maa yurdi allah wixii ilaahay raalligeliya inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun iyo ayuun baan ku hadlaynaa laakiin erey qowl baatila ama ficil aan banaanayn ma samaynayno marka isha inay ilma ka timaado qalbigu inuu murugoodo qofku inuu naxo lama diidana leanna qofkii uu jeclaa baa dhintay laakiin waxaa la diidan yahay waxaan soo socda ama ama qowl ku hadlo ama ficil sameeyo khaldan taasaa la diidan yahay alxadiid alxaadi wasittuun bacd almia xadiidka boqol iyo lixdan iyo kow waxa uu yihi can abi muusa alashcariy radia allahu canhu abi muusa alashcari ayaa waxa uu sameeyey weliba qisadan waxay ahayd abi muusa oo waxa weeye gurigiisa jooga oo xanuunsan oo waxa weye sakaraadkii hayo dumarkiisiina la joogaan ayaa waxa weeye miir doorsoomay xoogaha waxa aad u xanuunsaday mid baa qaylisay marka dumarkiisii ka mid a horay buuna ugu sheegay nebigu inuu ka beri noqday qofka qayliya markaasuu waxa uu yidhi abi muusa alashcariy radia allahu canhu marka waa abi muusa radia allahu canhu cabdullahi ibni qaysna magaciisa la yidhaahdaa alashcariy marka abu muusa alashcari buu ku magac dheeriya radia allahu canhu waxa uu yidhi ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay beri-a wuxuu ka beri noqday oo waxa weeye uu ka tabarru'ay min asaaliqati midda qaylisa oo codkeeda kor u qaada waalxaaliqa midda timaheeda xiidha washaaqa midda dharkeeda jeexjeexda qaala musanif waxa uu yidhi asaaliqa macnaha qayl tan qaylinaysa waxa waa rafcu sawt waa in alati tarfacu sawtahaa midda codkeeda kor u qaadaysa weeye cinda almusiiba markay dhibaatadu dhacdo taasaa la yidhahdaa alsaaliqa ay tii qaylinaysay alxaaliqana waa tan madaxay xiiri jireen saddexdan ficilba iyagaa samayn jiray iyo afcaasha soo socdaba marka markii qofkii ay jeclaayeen dhinto way qaylin jireen oo dumarka aad u qaylin jira oo barooran jiray alxaariqa tima ay xiiri jireen naagta haddii ninkeediiiyo dhinto timaha iska xiiri jidhay oo waxa weeye maxaa nolol iyo qurux maxaan ku falayaabay kulee haddii ninkeyga dhintay tima ay xiiri jidhay washaaqana waxa weeye dharkay jeexjeexi jireen oo waxa weeye diraca ay qabto iyo intay saa u qabato jeexjeexi jireen oo barooran jidhay xadiidka ku xigana waa la macno oo ku sharaxaynaa alxadiid athani wasituun bacda almiya boqol iyo lixdan iyo laba xadiidka can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu cabdillahi ibni mascuud waxa uu yidhi can inabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga uu ka wariyey annahu qaala inuu nebigu yidhi laysa mina naga mid ma aha man daraba alkhuduud qofka garaaca dhamanada alkhuduud waa jamcu khaddin khadkuna waa dhabanka wey waa dhinaca qofka waxa weye dhabankiisa daanka meeshaan ama dhaban layidhaha ama daan dhe kaartidhe ayaa la yidhaahdaa halkaa wejiga oo dhinaca laysa minaa naga mid ma aha ay macnaha dariiqadeedii iyo sunnahayagii iyo shareecadii si fiican uguma dhaqmaayo imaha macnaa inu gaaloobay man daraba alkhuduud qofka garaaca dhabanada masiibadu markay ku dhacdo wa shaqa aljuyuub jeebabka jeexjeexa jeebka marka waxaa loo jeedaa halkan diraca ay gashadaan meeshaan qoortaa ayaa jeeb la yidhaahdaa soomaalidu jeeb waxay u taqaanaa kan wax la gashado keliya laakiin qoortan cunuqa waxa weeye madaxa la geliyana jeeb baa la yidhaahdaa marka saasay inta u qabtaan diraca bay jeexjeexi jireen wa shaqa aljuyuub jeebabka jeexjeexa dharka jeexjeexaa laga wadaa wa dacaa u yeerta bidacwa aljaahiliya duco dacwadii jaahiligana u yeerta ee baroorta baroor diiqda wey macnaha ay ku baroor diiqaanoo waanu halaagsanayey waa ba'nayay waxaas inay yidhaahdaan weeye haddaba saddexdan ficil buu xadiidkaana nahyinayaa labadan ficil oo darbu lkhuduud waa ficil weeye shaquljunuubna waa ficil la samaynayo dacwa aljaahiliyana waa qowl marka baabkana wuxuu inoogu baabeeyey ficil iyo qowl labadaba inaad iska ilaalisid oo aadan la imaanin kii horena xadiidkii horena assaaliqa waa qayladii waxa weye xaaliqana waa ficil shaaqana waa ficil marka halkaa waxaa timid oo iskugu soo baxeen xadiidkii afar ficil in la nahiyey laba qowlna inay ku jirto marka saaliqa waa rafcu sawt dacwa aljaahiliyana waa baroor diiqda labadaba waa isku mid weeye taas waa qofku wuxuu ku hadlayo madaxa la xiiro dharka oo la jeexjeexo dhabanada oo la gargaraaco waxa weye iyadana lama ogolaa waxaasoo dhan xaaraam weeye oo waxa weye waa dembi aad iyo aad u weyn nebiguna waa ka beri noqday oo arrinta noocaasa waxay keenaysaa marka inay min alkabaa'ir tahay oo niyaaxada khatarta ah weeye marka in aad iyo aad la isaga ilaaliyo ayaa la rabaa waxyaalaha noocaana waxaynu ka qaadanaynaa marka labadan xadiid taxriimu tasakhud in laga inay xaaraam tahay inuu qofku caroodo oo waxa weye min aqdaari illahi subxaana wa tacaala leannahu qofkan dhintay allah subxaana wa tacaala waa shala abuuray kuna xukumay inuu dhimanaayo oo qof walba waa dhimanaya kullu nafsin daa'iqatu lmowt marka qof intaad dhintay u barooranaysid adiga naftaada xagee ku og tahay adba waad dhimanaysaaye laba waxaynu ka qaadanaynaa taxriimu inay xaaraam tahay taqliid ljaahiliya ahlujaahiliya macnaha dadkii jaahiligaa in la taqliidiyo oo wixi ay samayn jireen baroordiiqdii iyo afcaashoodii iyo in lala yimaado inay xaaraam tahay oo aan loo baroordiiqin qofka si kasta qofka ha u fiicnaado marnaba loo baroordiiqi maayo saddex waxaynu ka qaadanaynaa ana hadihi alafcaal afcaashan qofkii sameeye iyo qowlkan la yimaada inay tahay min alkabaa'ir oo waxa weeye waxyaalaha khatarta dunuubta waaweyn ay tahay weliba axaadiis kalaa sugnaatay naagtana ay xada oo waxa weeye baroor diiqda hadaynan ka toobadkeenin aakhiro in loo gelinaayo dilic naara oo waxa weeye cadho leh oo dhibaato ah oo waxa lagu cadaabaayo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa oo axaadiista kalena ay ku caddaatay annahu laa ba'sa min alxusni waalbukaa inuu qofku ilma ka timaado oo murugoodo wax dhibaataa male sabarkana ma nafyinayso laakiin waxaa la diidan yahay inaad ku hadashid qowl ama ficil samaysid waxaad dhahaysaa un inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun sidaa nebigu uu yidhi calayhi salaatu wassalaam walaa naqulu ila ma yurdi rabbana wixii ilaahay raalli gelinaya ilaa ma yurdi rabb wixii allah raalli gelinaya un baan ku hadlaynaa wax kale kuma hadlayno marka aad iyo aad baa laisaga ilaalinayaa waxyaalaha noocaasa oo dhibaata ka imaanayso oo dhan waxaa marka faa'iide ah oo wax aad iyo aad u muhiima awalan marka ugu horeysaa qofka muslimka horta ilaahay inuu rumeeyo wey oo uu ilaahay qofkan dhintayna wanaag uga rajeeyo isaguna wanaag kan dhintayna uu wanaag ilaahay ka rajeynaayo kan noolna uu ilaahay wanaag uga rajeeyo qofkan mu'minka oo dhintay laakiin in loo qayliyo ama loo baroor diiqdo wax saxa ma aha daraaddeed waatuu nebigu lahaa calayhi salatu salaam xadiis kale cajaban liamri lmu'min waxaa wax la yaab la ah qofka mu'minka arrintiisa ina amrahu kulluhu khayr arrintiisa oo dhan waa khayr buu yidhi sababtu maxay tahay in asaabahu sara haddii wanaag uu helo shakara waa shukriyayaayo fa kaana khayran lah wanaag bay u noqonaysaa iyo shukrigaas laftigiisa wanaag u ah wain asaabathu dara hadday dhibaata ku dhacdana sabara waa sabrayaa fa kaana khayran lah nebigu wuxuu yihi marka walaysa liaxadin ila lmu'min qofka mu'minkaa mooye cid kale arrintaa ma helo waayo qofkii gaalkaa wax uu ku sabro oo naftiisii isku sabarsiiya ma haysto liannahu caqiidadiisii baa xun bal marka waxaa loo baahan yahay inuu qofku ilaahay agtiis uu wanaag ka malaysto asbaabtii la yimaado oo waxa weeye ilaahay baryo uu sabro inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun uu yidhaahdo taas ayaa loo baahan yahay marka masiiba hadday timaado masiibadana waa wax ilaahay qadaray mana waxa weye qayladaada iyo waxa weeye inaad qaylisidna waxba ku joogsan mayaan nebigu naag buu soo maray qabri dul fadhida oo barooranaysa oo ilmaheedii dhintay ittaqi illaahi buu yidhi ilaahay ka ilaahay ka baq ittaqi illahi wasbiri ilahay inta ka baqdi sabir waxa weeye gabadhiisiina wuxuu nebigu ku yidhi markii ay u timid inna lilahi ma acdaa walahu ma akhad ilaahay wixi uu dadka siiyana isagaa siiyey wixi uu qaatana isagaa qaatay macnaha ilmahan ilaahay baa shala ku siiyey maantana ilaahay baa waxa weeye kaa qaatay awalna ammaanu agtaada ahaa ammaanu kugu ahaa saa daraaddeed markaa sabir oo ilaahay ka cabso oo waxa weeye aad iyo aad u dadaal oo allah laga cabsado faa'idada kale oo aynu halkaan kala soo baxayna waxay tahay ahlusunna waljamaaca waxay qabaan oo waxa weeye dariiqada ahlusunna waljamaaca caqiidadooda qofka mu'minka ah qofka muslimka ah oo ashahaadanaya haddii uu dhinto waxa weeye ama ficilkan oo kale qofka mu'minka qofka muslimkaa oo ashahaadanaya afcaashan oo kale markuu sameeyo inuuna ku gaaloobaynin macnaha haddii gabadhay qayliso ama waxa weeye baroor diiqdo inaan la odhanayo way gaalowday oo meesha uu nebigu yidhi laysa mina ma aha macnaha gaalnimo wax keenaya ee waxa weeye waa min alkabaa'ir oo lagu gaalaysiin mayo qofkii waayo axaadiid kaleoo fara badan baa taasoo kale ku soo aroortay faman raqiba can sunnatii falaysa minii iyo wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iquhu iyo لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن arrintaasoo dhan marka waxay nafinaysaa kamaalka ee waxa weye qofku waa muslim dunuubtan oo dhan ba haddii uu ku dhaco waxa weye qofku waa muslim lama gaalaysiinayo khawaarijta ayaa dadku ku gaalaysiiya laakiin xusnu dhanni ayaa la rabaa inuu qofkii la yimaado oo waxa weeye waxaan oo dhan naftiisa uu u u sheego inay waxaan allah subxaana watacaala inuu waxa weeye uu yafcalu maa yashaa oo cid celin kadha inay jirin masiibadan in allah horay uu ugu qadaray qofka oo aan cidina ka celin karin ma asaabat min musiibatin ila fi kitaabi min qabli an nabra'aha wax walba oo masiiba oo inagu dhaca waxa weeye horay baa lainoogu qadaray maadaama marka hore lagugu qadaray waxba inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun baa kugu filan inaad waxa weye saas ayaa loo baahan yahay marka kuma gaalaysiinayno mana odhanayno qofkii gaal buu noqday maadaama waxaan ku dhacay nebigaa ka beri noqday lama odhanayo sababto waxaa dhici karta mawaanic inay jirto ama jahli ama wax kale ama sabir yari marka calaa kulli xaal taasna aad iyo aad bay muhiim u tahay in lagu baraarugo oo aan dadka islaamka la gaalaysiinin wey xadiidka athalith wasituun bacda almiya boqol iyo lixdan iyo saddex can caaishata radia allahu canha caaisha radia allahu canha allah ka raali noqdee qaalat waxay tiri lama ishtakaa annabiyu sala allahu alayh wasalam waa markuu nabigu dhimanaya calayhi salaatu wasalaam lamaa waktigii ishtakaa ee uu xanuunsanayey shakwada waa xanuunka weye jiradii bay ka wada ee markuu jiraday nabiga calayhi salaatu wassalaam ayaa dakarat dakarat waxa ay sheegtay bacdu nisaa'ihi dumarkii nebiga qeyb ka mida ayaa waxay sheegeen oo ka sheekeeyeen kaniisa kiniisad bay ka sheekeeyeen ra'ataa ay ku soo aragtay kiniisadda biardi alxabasha waa labadii gabdhoodoo u haajiray umu xabiiba iyo umu salama oo waxa weeye ka mid ahaa dadkii u haajiray ardulxabasha oo najaashiga aynu soo marnay dadkii u tegey ayay ka mid ahaayeen umu salama oo waxa weeye iyo umu xabiiba labadoodabana markaa nebigu ma qabine raggoodii bay la socdeen oo labadoodaba iyagoo garobaaho waxa weeye laga dhintay ayuu nebigu guursaday ee waxa weeye maaragtay ma uunan ma ayna qabin markaa nebiga calai slam ma qabin marka markii dambe nebigu guursaday markii nebigu dhimanayey ayay la joogeen leanna xaasaskiisii bay ahaayeen oo labadaba markaa nebigaa qabay marka nebiga calayhi salatu salaam oo xanuunsan oo ay la joogaan caaisha iyo umu salama iyo umu xabiiba iyo dumarkiisii ayay markaa ka sheekeeyeen mid baa waxay ka sheekeysay kiniisad ay ku soo aragtay ardulxabasha yuqaalu lahaa maariya kiniisad weyn oo la qurxiyey leannao nasaarada ayaa kiniisadaha dhisan jiray oo qurxin jiray maariye la yidhahda magaceeda haddana way la baxaan ayay soo aragtay qaalad waxay tihi caaisha wa kaanat umu salama wa umu xabiiba waxay ahaayeen umu salama iyo umu xabiiba waxay ahaayeen radia allahu canhuma ilaahay ka raali noqdee atataa ardulxabasha dadkii ardulxabasha tegey ayay ka mid ahaayeenoo ardulxabasha ayay waxa weeye ka tageen oo ka yimaadeen fadakarata waxay sheegeen markaa oo halkaa kaga sheekeeyeen min xusnihaa quruxdeedii wa tasaawiira fiihaa iyo waxa weeye sawiro halkaa kiniisadda dhex yiilay oo waxa weeye intay kiniisadda waxa weeye sawiro iyo waxaas inta dhex dhigdhigeen ayay halkaa markaa tasa quruxdii iyo sawiradii iyo waxaas ay meeshii ku arkeen bay ka sheekeeyeen labadaa gabdhood oo waxa weeye meeshaas soo arkay way wa tasaawiira fiiha iyo sawiradii halkaa dhex yeelay nebiguna waa xanuunsan yahay fa rafaca ra'sahu madaxiisuu nebigu kor soo qaaday wuuna xanuunsanaa fa rafaca ra'sahu wa qaala waxa uu yidhi ulaa'iki idaa idaa maata fiihim arajulu asaalix kuwaas aad soo aragtay idaa maata haddii uu dhinto fiihim dhexdooda alrajulu asaalix nin wanaagsan haddii uu dhinto qof wanaagsan banow calaa qabrihi masjida banow waxay dhisi jireen calaa qabrihi qabrigii ay ku xabaaleen dushiisa waxay ka dhisi jireen masjidan masaajid ay kiniisad bay ka dhisi jireen oo innaga meesha masjid aynu dhahno iyagu kiniisa ayay dhahaan nasaaradu humma sawaruu way sawiri jireen oo waxa weeye kiniisadda dhexdeedii tuma sawaruu fiihi ay kiniisadda dhexdeedii waxay ku sawiri jireen tilka suwar sawiradaas quruxda badan aad soo aragteen oo dadka sawiradoodii iyo sanamyo iyay dhigi jireen qaalo wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wassalaam ulaa'ika shiraaru alkhalqi cinda allah ulaa'ika kuwaasi shiraaru lkhalqi kuwa ugu shar badan khalqiga ilaahay abuuray cinda allaahi alla agti kuwaa weeye oo waxa wax khayr iyo wanaaga oo ay leeyihiin ma jirto weeye halkaa marka xadiidkan waxa uu ka hadlayaa xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam uu dhimanayey ayay ka sheekeeyeen waxa weeye umu salama iyo umu xabiiba oo aynu niri waxay tageen waxa weye ardulxabasha oo gabdhihii raggooda la haajiray oo waxa weeye ardulxabasha dadkii u haajiray bay ku jireen marka halkaa wixii ay ku soo arkeen kiniisadii iyo quruxdeedii iyo ayay ka sheekeeyeen ay soo arkeen ilay dadkan reer maka iyo ma aynan aqoon kiniisado iyo waxa iyo sawirray ma ay aqoon sanamyo unbay iska haysteen oo iyagu wax naf leh meesha kuma hayn marka dadkan maadaama ay nasaaro ahaayeenoo waxa weeye dad hore oo ay ixtiraamayaan iyo ka dhidhintay qofku markuu dhinto ayay markaa qabrigiisii saa ku samayn jireen waxaa dhacday marka nebigu markuu maqlay calayhi salaatu wassalaam ayuu markaa waxa uu sameeyey u sheegay oo waxa uu yidhi sababta ay arrintaasi ku timid waxay ahayd haddii uu dhinto qof saalixo ay jecel yihiin oo wanaagsan saasay samayn jireen qabrigiisiba intay masaajid ka dul dhisaan ayay sawiradaa ku samayn jireen xukumkoodu marka muxuu yahay shiraaru lkhalqi cinda allah marka qof walba oo ku dayda ama sameeya ama qabrigii ka dul dhisa masaajid waxa weeye waa shiraaru lkhalqi cinda allahi buu ka mid noqonaya ama muslim ha noqdo ama yuu noqon sababtu waxa weeye ficilkaas ayaa lagu mudanayaa waxa weeye sharnimada ee ma aha qofku islaam baan ahay kama saarayso waxaa xadiidkaa marka aan ka qaadanaynaa taxriim inay xaaraam tahay waxa weeye taxriimu suwar inay horta sideeda sawiradii xaaraam yihiin khaasatan dawaat alarwaax wax walba oo ruux leh in la sawiro xaaraam wey oo waxa weye nebigu waa nahiyey calayhi salaatu wasalaam axaadiisda nebigu ku nahiyey weliba maalinta qiyaama waxaa la odhan doonaa inta naarta la geliyo axyuu maa khalaqtum wixii aad sawirteen naf geliya ilaa ay naf geliyaanna halkaasaa lagu cadaabayaa nafna ma gelin karaan sidaa daraaddeed marka waa cadaab shadiida oo khatara ka dhalanaya marka sawirku waa xaaraam guryaha la dhiganayo weliba markii sanamyo iyo laga dhigo oo masaajid iyo la dhidhiga kasii daran sawir oo dhan waa xaaraam weeye xadiid kale buuna nebigu ku caddeeyey ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaama kuwa cadaabta ugu daran gelaya maalinta qiyaamaha waa kuwa musawiriinta weeye wax sawira wuxuu kaloo nebiga xadiid kale ku yidhi maalinta qiyaamaha sida imaamu tirmidi iyo werinayaan yakhruju cunaqu min annaar naarta ayaa waxaa ka soo baxaya qoor dheer oo naar ah markaase waxay odhanaysaa maanta waxaa la ii tala saarsaday aniga inay cadaabo kuwii wax sawiri jiray iyo mushrikiintii iyo waxa weeye jabaabiradii marka waa khatar weeye sawirku aad iyo aad buu wuxuu u yahay dembi weyn oo khatara marka in layska ilaaliyo weeye ilaa wixii daruuro iyo dan keento mooye waxyaalahan kale oo dhan banaanka laga mara weeye waxaynu ka faa'idaynaa xadiidka taxriimu lbinaa binaa cala alqubuur qabriyada in la dhisa ma banaana oo waxay qabtaa diinta islaamku inaan qabri la dhisin oo lama ogola culammado dhanna saasay ku tageen kulligoodna aad iyo aad bay uga u nahiyeen kitaab dhan buuna ka qoray sheekh albani taxdiiru saajid la yidhaahdo waxa weye qofka islaamka oo tukanaya inuunan qabri waxa weye dhisin marka albinaau cala alqubuur culimo badan baa ka qortay kutub oo waxa weeye aad iyo aad uga hadashay mana banaanaa waxayba weliba culimmadu yidhahdeen haddii masaajid laga dhiso oo waxa weeye qabrigii masaajid laga dul dhiso waxaa la duminayaa masaajidka haddii qabrigu horreeyey hadduu qabrigu dembeeyena qabrigaa la bixinaya sida sheekh islam temiya ibn qayim iyo culammadoo dhan ay caddeeyeen waxaa laga deliishanayaa xadiidka inaynan inay taxriim tahay mithla hadihi alafcaal macnaha waxyaalaha noocaas in la sameeyo inay xaaraam tahay in maaragtay wax la sasawiro masaajidkii wax ladhig la dhigdhigo waxaasoo dhan shareecada islaamka xaaraam weeye lama ogola iyo shareecadihii horeba xaaraan bay ku ahayd ee waxa weeye waa min alkabaa'ir waa in aad iyo aad la isaga ilaaliyo qaala alimaam nawowi raximah llahu tacaala waxa uu yidhi taswiir alxayawaan ay wax walba oo naf leh waa min alkabaa'ir waa kabaa'irta waaweyn oo dunuubta waaweyn ah ayay ka mid tahay lamana ogola nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa amray wax walba oo sawir leh in la jejebiyo ha cali bn abi aalib waatuu nebigu amray haddii aad aragtid buu yihi qabri kor loo dhisay iyo waxa weeye maaragtay sam iyo burburi oo ha ka tegin oo waxa weeye dhulka la sin marka lama ogola waxyaalaha noocaas oo kale waa min alkabaa'ir wey marka xadiidkan iyo xadiidka soo socdaba waxa weeye waxa ay ka hadlayaan inaan qabriyadii la dhisi karin oo aan la ogolayn oo waxaasi ay tahay min alkabaa'ir ee axkaamu ljanaa-is iyo maydkii intii hore ayuu kaga soo hadlay waxa yihi xadiidka ku-xiga oo alraabic wasittuun bacda almia boqol iyo lixdan iyo afar can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yihi fii maradi mowtihi fii maradihi aladii lam yaqum bay tiri fii maradihi xanuunkiisii aladii lam yaqum minhu uuna ka istaagin oo ku dhintay macnaha waa marad lmowtki wey ayuu wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam lacana allahu alyahuuda waannasaara lacana allahu mar habaar bay noqotaa marna waxa weeye waa ikhbaar marka lacana allahu alla ha naclado waa habaara ama la yidhaahdo lacana allahu alla wuu nacladay alyahuuda waannasaara labadoodaa wuu nacladay maxaa loo nacladay ama naclada loogu habaaraya ittakhaduu waxay samaysteen qubuura ambiyaa'ihim masaajid qabuurihii nebiyadooda ayay masaajid ka samaysteen marka lacana allahu alyahuuda waannasaara buu yihi nabiga calay sl wuu israaciyey labadoodaba naclad ilaahay ha ku rido nacladuna waxa weeye allacna waxaa la yidhahdaa alibcaadu can araxma alibcaad can araxma waa dard raxma wey macnaha naxariista ilaahay ha ka dheereeyo oo waxa wey yuuna u naxariisan qofaan ilaahay u naxariisan oo naxariistiisa ka dheereeyeyna naar iyo cadaab ayaa waxa weeye uu ku dhacay wey sababta marka maxay tahay cillada ay ku kasbadeen ittakhaduu waxay yeesheen oo ka dhigteen oo ka samaysteen qubuura ambiyaa'ihim nebiyadoodii loo diray ayay qubuurtooda markuu nebigu dhinto oo la xabaalo ayay markaa masaajid ka dul dhisi jireen masaajida masaajid bay ka dul dhiseen iyo saalixiintiina sida aynu soo marnay way samayn jireen marka nebiyada keliya mahayne dadka saalixiintaa iyo kulli ayay saa ku samayn jireen waa sida dad badan maanta ay sameeyaan sheikh fulan baad maqlaysaa awliyu ahaa masaajid weyn baa qabrigiisii laga dul taagayaa ama isagiibaaba waxay ku xabaalayaan masaajidka qibladiisa waxaasoo dhan waa min alkabaa'ir nacladaa marka lagu habaaray oo nebigu uu ku sheegay yahuudiya nasaara qofkii muslima oo sameeyo ficilka ay sameeyeen oo kale iyagana nacladii oo ku dhacaysaa sababtu waxa weeye cilladda ay sababta ay ku muteen nacladda waa ficilka weeye ay sameeyeen ee gaalnimadooda kale waa gaar oo waxa weeye ay ku gaaloobeen qaalat caaisha waxay tidhi walowlaa dalika haddaynan arrintaa jiri lahayn la ubrisa qabruhu qabrigiisa waa lasoo bixin lahaa nabiga calayhi salaatu wassalaam hayra annahu khushiya waxaa laga baqay an yutakada masjida masaajid in qabrigiisa laga dul dhisto ayaa laga baqay macnuhu waa maxay haddaan laga baqayn oo cabsidaa jiri lahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa laguma xabaaneene caadi waxaa la geyn lahaa qabuurihii dadkao dhan lagu xabaanayey oo baa lagu xabaali lahaa lagu dari lahaa laakiin waxaa laga baqay haddii lasoo bixiyo oo waxa weye halkaa lagu xabaaro inay dad badan cibaado ku dul sameeyaan oo waxa weeye ay halkaa hadhow laga celin kari waayo ama masaajid iyo wax ka dul dhistaan taas ayaa looga baqay markaasuu lagu xabaalay qolkii uu ku dhintay qolkii caaisha oo masaajidka ku dheganaa ayuu ku dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam meeshiisii baan lagu xabaalay abubakar iyo cumarna halkaasay kula xabaalan yihiin oo waxa weeye qolkii caaisha ayay halkaa ku wada xabaalan yihiin ma aha marka masaajidka ka mid ma aha dad badan baa waxay caqligooda jahligu u geeya waxay yidhahdaan masaajidka qabrigii nebigu masaajidku ku yaala kuma yaallo xagga qibladana kama xigo dhinacaas oo waxa weye dhinac buu kala siman yahay shaqara iskuma le masaajidkana waa ka go-an yahay oo waad aragteen in si fiican aan dhankaas oo dhan waxa weyaana shaqo ku lahayn masaajidka iyo qeybta lagu tukanayo oo waxa weye waa ka duwan tahay halkan xadiidka marka waxaynu ka qaadanaynaa oo xadiidkan aynu ka faa'iideynaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu nacladay qofka ficilkan sameeya nacladaasina marka yahuud iyo nasaaro ku dhacday qofkii ficilkaasoo kale la yimaada ay la yimaadeenna nacladii waa ku dhacaysaa qof walba marka waa inuu iska ilaaliyo oo aad iyo aad arrinta noocaasa uga digtoonaado waxaynu kaloo ka faa'iideynaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadu say uga dadaaleen oo waxa weeye u xifdiyeen allah subxaana wa tacaalana ugu ilhaamiyey inay waxa weeye qabrigiisi la xifdiyo ilaa iyo hadeer xataa waxa weeye aad iyo aad baa loo ilaaliyaa oo lama ogola in cibaado iyo dadku lagu ag sameeyo dad badan baad arkaysaa oo doonaya inay qabriga intay ag tagaan waxa weeye ay ilaahay ku ag baryaan oo waxa weeye ay qabriga ismarmariyaan looma ogola marka waayo qabrigu cibaado shaqa kuma leh marka aad iyo aad in arrintaa la ysaga ilaaliyaa la rabaa nebiga janno waxaa lagu tagaa jacaylkiisa iyo itibaaciisa sunnihiisii in la raaco ee ma aha in waxa weeye maaragtay cibaado loo aadayo ma aho cibaado shaqo kuma le nebigaana yiri calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ka beriyey inaan qabrigiisa allahuma laa tajcal qabrii ciidan ilaahu qabrigayga ciid mar walba la yimaado oo lagu soo noqnoqdo oo waxa weye dadku cibaado u socda ilaahu ha ka dhigin qabrigayga ilahay waba nebigu ka beryay ilaahna waa ka aqbalay waxaynu kaloo ka faa'ideynaa afcaashana inay tahay min alkabaa'ir oo aad iyo aad naclo lagu mudanayo waxaynu kaloo ka faa'ideynaa ana asalaata cinda alqabri qabriga agtiisa in lagu tukado inayna inay xaaraan tahay ana banaanayn ama halkaa masaajid ha noqdo ama yuu noqon marka waxaynu soo marnay salaatuljanaaza oo qabri lagu tukanayo taa ka hadli mayno laakiin salaada caadigaa oo waajibkaa in qabuuraha lala aado oo weliba culamadu waxay leeyihin haddii masaajidkaas qabri uu ku yaalo salaadii kuma ansaxayso oo waxa weye ma banaana waa min alkabaa'ir oo waxa weye lama ogola marka intii salaadaadu ay baatil noqon lahayd kala dheero akhi fillah meel walba oo waxawey arrintaas ay ku sugnaato waxaanu ka faa'ideynaa oo kale ilaahay sida uga ilaaliyay nabiga calayhi salaatu wasalaam qabrigiisii oo saxaabada u waafajiyey oo waxa weeye alxamdu lilah ilaahay baa mahaddaas iskale inuu marka qabrigiisii maanta uunan ahayn qabuuraha kale oo shirkiga lagu sameeyo kale alxadiid alkhamis wasittuun xadiidka bacd almia boqol lixdan iyo shan wey wuxuu yihi can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxaa laga wariyay qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yidhi man ruuxii shahida ka qayb gala aljanaaza janaasada ka qayb gala xataa yusallaa ilaa lagu tukado calayha dusheeda falahu qiiraad waxa uu leeyahay qiiraad nabigaa inoo fasiri doona qiiraadka waman ruuxii shahidahaa ka qayb gala xataa tudfan oo labadiiba ka qayb gala macnaha intuu ku tukado raaca oo wax ka soo xabaaro oo waxa weeye ilaa la xabaalo ka soo qayb galana falahu qiraadaani laba qiraad buu leeyahay qiila waxaa lagu yidhi wama alqiraadaani yaa rasuula allah maxay yihiin qiraadaan oo rasuulka ilaahi waa maxay labada qiraad qaala waxa uu yidhi mithlu ljabalayni alcadiimayni waa laba buurood oo waaweyn oo kale marka qiraadka asalkiisa xla wax wax lagu miisaamo oo waxa weeye waa macnaha wax badan miisaan badan baa laga wadaa marka laba buurood oo waaweyn oo kale weeye wa fii lafdi muslim muslim walimuslim imaam muslim waxau weriyey asqaruhumaa kooda ugu yar waa mithla jabali uxud waa buurta uxud oo kale jabali uxud buurta uxud marka buurta uxudna waa buur weyn oo wixii badan baana waxa weye wixii culus oo weyn iyaa lagu mathalaa saa daraaddeed waxaad ka garanaysaa marka oo ku khatimay shiiku kitaab aljanaa-is ajarka iyo wanaagga laga helayo qofkii waxa weeye janaasada waxa weeye ku tukada wax ka diyaariya marka waxa weeye raaca ilaa la soo xabaalo ajarka iyo fadliga laga helayo ayuu inoogu khatimay oo ilaahay uu siinaayo qofka samaynayo marka man shahida qofkii xaadira buu yihi nabiga calayhi salaatusalaam aljanaasa xataa yusallaa calayha ilaa lagu tukado oo intuu ku tukado masalo danihiisa iska qabsada falahu qira buur ajra buu leeyahay waman shahidahaa qofkii xaadira xataa tudfana ilaa la xabaalana falahu qiraadaani laba qiraad ayuu leeyahay qiila waxaa lagu yidhi wama alqiraadaani ya rasuul alla rasulka waa maxay labada qiraad qaala wuxuu yidhi mithla jabalayni waa laba buurood alcadiimayni oo waaweyn weeye wa fii lafdi muslim asqaruhumaa mithlu jabali uxud kan yari kooda ugu yar waa buurta uxud oo kale macnaha qofka ugu ajar yar buurta uxud oo kale ajra ayaa ilaahay siinayaa waa tarkiib marka la isjeclaysiinayo in laga qayb gala janaasada waxaanu ka qaadanaynaa marka xadiidka fadliga ilaahay oo waxa weye deeqdiisa allah subxaana watacaala ugu deeqayo dadka mu'miniinta oo diyaarinaya qofka meydka ajarka ay ka helayaan waxa weeye oo intay diyaariyeenoo xabaaleenoo ku tukadeenoo wanaagga ay ka helayaan laba waxaynu ka qaadanaynaa qofka soo xaadira oo waxa weeye intuu ku tukado hadhow danihiisa qabsada waxa uu leeyahay kala bar qofkii waxa weeye ilaa iyo la dhameeyo oo waxa weeye ka qayb galay fadligaa weyn marka waxaa helaya qofka arrintoo dhan ka qayb qaata oo qofkii ilaa la xabaalo oo la dhammaystiro la jooga oo wax ka soo xabaala arrintaas sawaabtaasi marka waxa ay ku xiran tahay waa acmaashaa la samaynaayo oo waxa weeye qofkii uu la imaanayo ilaahay daraaddi baana loo samaynayaa allah subxaana wa tacaala baana qofka ajarka ka siinaya oo waxa weeye ugu tafadulaya waa fadli min allahi subxaana wa tacaala halkaa marka waxaa inoogu eg axkaamu ljanaa-is faa'ido yar baan ku daraynaa marka kitaabkan maadaama uu kitaab mukhtasara yahay oo waxa weeye oo bukhaari iyo muslim keliya ku kooban yahay kama uunan hadlin axaadiitii qawuraha in lasoo booqan karo in lasoo diyaaran karo waxa weye loo soo duceeyo axaadiistaas oo dhan kama uu hadlin oo waxa weye maadaama ayna shardigiisi ahayn oo axaadiita qabuuraha in lasoo siyaarto oo la tago siyaara waxaa la yidhaha in lasoo booqdo booqashada lasoo booqanayo oo loo soo ducaynayo imaamu muslim iyo sunankaa weriyey oo waxa weye imaamu albukhaari iyo ma werin oo muttafaqun calayhi ma aha waxaa ka mida marka axaadiita horta siyada siyaarada waxaa loo qaybiyaa laba qaybood ama waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood qabuuraha marka la aadayo asalkeeda waa mashruuc in qof qabriga intaad tegtid aada usoo ducaysid marka waxay yidhahdeen culammadu sunniya siyaara sunniya wa siyaara bidciya wa siyaara shirkiya saddexdaasaa loo qaybiyaa oo waxa weeye ay u qeybsantaa saddexdaa qaybood oo ay culammadu uqaybiyeen siyaara sunniya waxa weeye waa tii sidii nebi moxamed uu sameeyey calayhi salaatu wassalaam saxaabadu ay sameeyeen loo sameeyo taa waxa weeye waa siyaara saxiixa oo sunno ah oo sugan siyaara bidciyana waxa weeye waa wixii khilaafa iyo tan shirkiga ah labadaasiba waa wixii khilaafa sunnihii nebiga calayhi salaatu wassalaam laakiin labadaasa waxay u kala baxayaan midna waxyaala bidca bidca inuu qofku la yimaado midna shirki uu ku dhaco oo waxa weeye shirki akbar iyo dhibaato uu la yimaado oo uu khatar ku dhaco haddaba marka midda sunni sunniyada ah oo waxa weeye sunnihii nebiga calayhi salatu salaam ku sugan waxa weeye in niyada horta loo safri mayo oo safar loo geli maayo oo insha allahu tabaaraka watacaala baxthi baa jira aan ka diyaarinay oo mar baan sharixi doonaa laakiin ma jiro horta loo safri maayo oo safar loo geli maayo o nebigu wuxuu yihi laa tashudd arixaal ilaa ilaa talaatati masaajid meel cibaado loogu safraa ma jirto ilaa saddex masaajid mooye marka iyada loo safri mayo masaajidka xaramka iyo madiina iyo bayt ulaqsa marka loo safri mayo safarki waa mamnuuc waa ko waxaa kuu soo adhay marka adoon u safrin oo magaaladan aad degan tahay qabuurihii ku yaalla ama adoo iska socdadaad qadri soo martay ma loo ducayn karaa ha waa loo ducaynayaa aadaab bay leedahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam qabuuraha baqiic oo magaalada ku yaalla intuu tago ayuu u ducayn jiray oo waxa weeye sida imaamu muslim iyo kulli ay werinayaan intuu u yimaado ohan jira assalaamu calaykum ahla diyaar waxa weeye nabadgelyo iyo waxa weye dushiina ha ahaato dadkiina halkaan degano marka ahlu diyaar waxaa laga wadaa macnaha ay amwaada qabuurahan ku jiro ha amwaada dadkiina dhintay oo waxa weeye halkaan qabuurahan ku jira salaam dushiina ha ahaato min almu'miniina waalmuslimiin mu'miniin iyo muslimiinba isugu jira oo waxa weeye noocaa doontaanba ahaadee macnaha nabadgeliyo iyo naxariis dushiina ha ahaato nebigaas ugu ducayn jiray marka imaamu muslim baa saa u werinaya assalaamu calaykum buu ohan jiray ahla diyaari min almuslimiina waalmu'miniin naxariis iyo nabadgelyo dushiina ha ahaato waa salaan waa loo ducaynayaa muslimiin iyo mu'miniinba wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquun annaguna waa idin soo haleeli doonaa waa dhiman doonaa wa kaa markaasuu nabigu wuxuu odhan jiray wayarxamu allahu allah ha u naxariisto waxa weeye alla ha u naxariisto wayarxamu allahu almustaqdimiina kuwa hormaray oo minkum idinkaida ka mid ah iyo walmustaakiriina kuwii dambeeyeyba ha marka kuwii hore iyo kuwii dambaba ilahay ha u naxariisto nas'alu llaha lana walakum alcaafiya ilaahay waxaan u weydiinaynaa idinka iyo annagaba nabadgelyo iyo caafi inuu ilaahay ina badbaadiyo allahuma la trim laa tuxrimna ajrahu ilaa ajarkooda iyo wanaagooda ilaa naga xaaraantinimaynin oo waxa weye ajar naga sii booqashada aan soo booqanay iyo ducada aan u ducaynayno walaa tuftinaa bacdahum ilaah hana fidnaynin gadaalkooda wakfir lanaa walahum ilaahw annaga iyo iyagaba ilaah u dembi dhaaf sidaas ayaa marka nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa weeye ugu duceeyey waxa weeye dadkii dhintay taasaa loogu ducaynaya marka tani waa ka duwan tahay qofku qofka markaa marka la xabaalo iyada waa loo ducaynayaa salaatuljanazana waa loogu ducaynayaa nebigu markuu saa uga kaco waxa weye qabriga la dhameeyana wuxuu odhan jiray sali llaha tathbiit hadda u weydiiya waxa weeye ilaahay inuu sugo ilaahay inuu sugo hadda u weydiiya oo waxa weeye waa meesha allah subxaana watacaala uu ka yiri yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati addunya wafi laakira halkaa su-aalaha saddexdaa la weydiinayo man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuka ilaahay inuu ku sugo hadda weydiiya laakiin talqiinta wax jira ma aha inta la dul istaagin la yidhahdo saadhe saadhe waxba kama jiraan waa waxooda daciifa oo aan sugnayn wey halkaas siyaaradaa marka waa fiicanta adoon u safrin ama waaridkaa ha noqdo ama cid kalo ha noqdo loo safri mayo laakiin magaalada aad joogtay meeshii aad maraysay adoo safara meelaad soo martay haddaad qabuura ku aragtid waad u ducayn kartaa oo muslimiina saasaad ugu ducaynaysaa ciid laga qaadan maayo waxaa lagu sameynaa waa loo ducaynaya amaa siyaarada bidcada waxa weeye ama shirkiga ah in qasdigu uu noqdo in loo safro ulajeedadu ay noqoto qofkaas qabrigiisii ilaahay ku soo bari ciid laga qaato waxa weye xoolo lagu dulqalo waxa weye maaragtay iyaga la baryo sheikh fulanow waxa weye nadar laga galo waxaasoo dhan waa xaaraam wax banaanna ma aha oo diinta islaamka ku banaan ma aha waxayna u qaybsantaa shirki iyo bidco kulligoodna waa min alkabaa'ir dunuub waaweyn weeye ilaahay inta laga baqo in banaanka laga maro ayaa wanaagsan xoolo lagu qalimayo mana la samaynayo taa insha allahu tabaaraka watacaala waxaan uga hadli doonaa haddii rabbi idmo axkaamu ziyaarati alqubuur oo waxa weeye baxsi gaara ayaan taa ku faahfaahin doonaa haddii uu rabbi idmo halkaan marka waxaa inoogu eg oo waxa weeye inoogu dhamaaday axkaamu aljanaa'iz oo kitaabka cumdat axkaam kitaabkii saddexaad weeyaanu dhamaynay kitaabu tahaaran ka soo baxnay kitaabu salaa iyo kitaabu axkaam aljanaa'iz waxaa inoogu xigi doonaa kitaabu zakaa oo kitaabka afraad noqon doonaa in sha allahu tabaaraka watacaala ilahay baan weydiisanayna inuu noo fududeeyo walxamdu lilahi rabbi alcaalamin